أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtowba casharkeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaashan iyo afaraad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinka xaggiinay u cudur daaranayaan munaafiqiintu idaa goortii rajactum aada noqotaan ilayhim iyaga xaggooda haddaa u noqotaan qul waxaad tidhaahdaa laa tactadiruu ha cudur daarannina lan nu'mina sababtu maxay tahay lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka idiin rumayn mayno calaa maa taquuluuna waxaad dhahaysaan qad xaqiiqe ahee naba'ana allahu allaa noo waramay min akhbaarikum akhbaartiina wax ka mid ah ayuu rabbi noogu waramay akhbaartiina wax ka mid ah ayuu rabbi noogaga waramay wasayara allaahu ilaahay wuu arki doonaa camalakum idinka camalkiina waxa aada samaysaan waaqicadan ka bacdi wa rasuuluhu rasuulkiisana wuu arki doonaa huma markaa dabadeed turadduuna waa la idin celinaa ilaa caalimi lgaybi waxa maqan allaha ku cilmiga leh intii ka ah baa la idiin celinayaa iyo washahaadati waxa xaadirka oho joogo ka ku cilmiga leh xaggiisaa la idiin celinayaa fayunabbi'ukum wou idinkugu waramayaa bimaa kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen hore waxaan usoo haynay marka xaaladihii munaafiqiinta ay ku jireen iyo sida ay u cudur daaranayeen cudurdaarka beenta ah markii intaan nebigu uunan bixin sala allahu calayhi wasalam ee marka uu soo laabtana inay cudur daaran doonaan bay aayaddaani iyo kuwa la xiriira ay ka warramayaan weliba cudurdaarka inay ku xeel dheeraanayaan oo weliba dhaar ay raacsiinayaan ayuu rabbi tilmaamayaa aayaddii tan ka horreysayna laba qolo ayaa la kala sheegay dad ayagu daacadnimada qalbiga laga helay oo alla uu yidhi maa cala almuxsiniina min sabiil oo muxsiniin ah iyo qolo iyagu markaa sabiil iyo jid lagu cadaabo myacni mutaystay oo kuwa alla waa kuwuu yidhi inama sabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum aghniyaa iyagoo wax haysto oo wax la-aan aynan haysanin bay cudurdaar beena cudur daaranayaan kuwaabuu rabbi marka ka hadlayaayo alla wuxuu leeyahay yactadiruuna way cudur daaranayaan ilaykum idinka xaggiinay u cudur daaranayaan oo cudurdaaray qadimayaan idaa haddii rajactum aada noqotaan ilayhim iyaga xaggooda goortaad u noqotaan waa idin cudur daaranayaan markaad madiino ku laabataan qul waxaad tiraa nebiyow laa tactadiruu ha cudur daarannina sababtaydna aynan u cudur daaranaynin waa maxay nahyigan cilladiisu maxay tahay waxbaha cudur daaranina oo lan nu'mina lakum idiin rumay mayno marka qofka haddii aan waxa uu sheego loo rumeyneynin inuu iska hadla ma aha anuu waxay ka dhigan tahay waxaad ku tirahdaan war iska hadlinina idinka oo yacnii si kastood u hadashaanood u cudur daarataan cid warkiina yeelayso ama idiin rumeynayso ma jirto ayb marka jumladani marka lan nu'mina lakum laa tactadiruuday cillo u tahay ayb sababta aydnan u cudur daaranaynin waxay tahay lan nu'mina idiin rumayn mayno lakum idinka idiin rumayn mayno calaa maa taquuluuna ay calaa maa taquuluuna waxa aada dhahaysaan idinku rumay mayno ayb sababtaan loogu rumayneyninna waa maxay jumladan qad naba-ana allaahuna waxay cillo u tahay lan nu'minada sababtaanaan idinkugu rumayneynin waa maxay qad xaqiiqe ahee naba-ana allaahu allah noogu waramay oo noo waramay min akhbaarikum akhbaartiinna wax kamida buu rabbi noo sheegay akhbaartiina marka mintaan halkan ku jirtay naba-da in laga dhiga naba-da mid laba mafcuul un keliya qaadanayso mafcuulka koowaadna waa naada oo damiirka ah ee min akhbaarikumna waxaa weeyaan mafcuulka labaad mintaasi marka lababa waa ku bannaantahay zaa-ida in laga dhigo calaa qowli bacdi nuxaat oo aan shardinaynin minta zaa-idada ah ayagu aan u shardinaynin inay nakiro ka dambayso iyo in jumlo oo manfiye ama shibhu nafyi inay ku jirto kuwa aan u shardinin mintaan zaa-iday ka dhigayan xagga icraabta oo markaa waxay leeyihiin qad naba-ana allaahu ay akhbaarakum ilaahay akhbaartiinii buu noo sheegay annaga sidaas marka qaar baa iyagu sidaa ku wada cala alqowli minta zaa-idada nafyi bay u baahan tahay nakiro inay ka dambeyso qowlkaas haddii aan aan ku soconnana hadda markaa waxay noqonaysaa mintaa tabciidiya iska a marka oo mintu marka tabciidiya ay dhacaysaa min akhbaarikum taas waa un mafcuul labaad marka mafcuulka labaad iyada unbaa dhacaysa mintana tabciidiya ayaa laga macnaynayaayo qad naba-ana allahu ilaahay wuxuu noo sheegay min akhbaarikum min bacdi akhbaarikum ay bacda akhbaarikum akhbaartiina wax kamida ayuu noo sheegay haddii saddex mafcuul loo tallaabiyo naba-a iyo khabara iyo saddex mafcuul inay u tallaabaan waa dhacdaayo markaasna waxay noqonaya qad xaqiiqe ahe naba-ana allaahu alla wuxuu noogu sheegay min akhbaarikum idinka akhbaartiina waaqican uu noogu sheegay inay wax dhacayo ay tahay yani inay ku dhacayo in warkiina uu yahay iyo waxaana aada sheegaysaan dha yani dhicitaankiisa ayuu rabbi noogu waramay akhbaarta dhicitaankeeda yaa rabbi uu noogu waramay saas oo kale muhimadda marka meeshaan ku jirtaa waxay tahay oo aayadda laga faa-iideysanayo qofka ictidaarka beenta ah ee uu soo qadimo haddii la og yahay inuu been yahay ama dacaayadda uu ka sheekeynayo ama waxa uu ku ku hadlaayo haddii la fahmi karo oo waxyiga lagu garan karo cilmiga sharciga lagu garan karo oo waxaas uu qofkan sheegayo dacaayad beena inay tahay oo dadku taa marka waxay keenaysaa in marka rawaaj iyo socosho inaynan yeelanin ayay keenaysaa hadallada badanaa dadka ku hadlo waxay u hadlaan dadku warkooda in la qaadqaado oo rawaaj iyo yacnii nafaqa iyo socosho inuu yeesho warkooda marka haddii laakiin laumaddu ay tahay ummad wax fahmayso oo dadka wax fahmayo ay hogaamiyaan oo dadkaas wax fahmayana ay daacadnimo wax ugu sheegaan dacaayaadka rakhiiska ah oo beenta ah ma ka gedmayaan agtooda oo qofku markuu wacyiga ka koro oo cilmiga ka koro hadba marka yacnii tabeello been ah ama waxyaabo marka yacnii ka qaawan xaqiiqo ka hadallo xaqiiqada ka qaawan ma lagu siri karo laakiin dadku markay dad iska doqomo u badan yihiin ama hayaraac isaga badan yihiin kii caqliga lahaayo cilmiga ka badnaayna aysan dhagaysanin waxay noqonayaan dad un layska rarto hadba wixii yimaado wixii ay u sheegaan ayay la caadifoonayaan markaas ay la caadifoodaan ayaan markay ku daalaanna war waa daalneeyaan naga qabtay leeyihiin waa kuwaa meeshaan waa lagu dhiban yahay haddana wax kale haddana loo soo alifaa mar walbo marka acdaa ulislaam waxay fahmeen dacaayadda iyo hadalku iyo warfaafintu warbaahintu qiim inay macno ku fadhiso si xunay u isticmaalaan waxayna iska dhigaan dad muslixiin ah wahada shanu lmunaafiq waayo suurat lbaqarana waa kusoo marnay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun marka inamaa naxnu muslixuunka ninka ku sirmo waa saa waa dhib qof marka mu'mina oo ahludiin ah oo diinkiisa fahmaayana ma ku dhumaayo waxyaabahaas oo kale oo yacnii de qur-aankiibuu dhuuxayaa iyo waxyiga markaa waa fahmaya rasuulkii marka ilaahay subxaa rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam intuu soo socday baa marka waxaa loo sii sheegay nimankan inay cudurdaar la imaan doonaan waxay yeeli doonaan kasii digtoonaa waayo marka macnaha digtoonidu marka waa muhiim muslimkuna muslimiintuna maanta digtoonidaas aaday ugu baahi qabaan ayb wasayara allaahu ilaahay wuxuu arki doonaa camalakum camalkiina wa rasuuluhu rasuulkiisana waa arki doonaa camalkiina ibnu jariir wuxuu yihi wasayara allaahu camalakum warasuuluhu fii maa bacdu dhacdadan ka gadaale atatuubuuna min nifaaqikum nifaaqiina miyaad ka toobad keeni doontaan am tuqiimuuna calayhi mase nifaaqiinaad ku nagaan doontaan waa arkayaan ayaga ilaahay waa og yahay haddana wixii markuu dhaco waa dadkiina waa tusayaa ummadihii dadkii waana la arkaya yani hadda kadib waxaad samaysaan alle rasuul waa idin arkayaan isgaara waayo marka uma markaa dabadeed turadduuna waa la idin celinayaa ilaa caalimi lgaybi baa la idin celina middaan marka waa adduunyada adduunyada camalkiinan dambe ilaahay rasuulkiisa arkayaan fadeexo marka waa taas haddii camal xun ay tahay taa taasaa fadeexa aakhiradiina waa kanaa uma turadduuna waa la idin celinayaa ilaa caalimi اlgaybi waxa maqan allaha ku cilmiga le xaggiisaa la idin celinayaa iyo washahaadati iyo waxa joogo fayunabi'ukum alla wou idinkugu waramayaa bimaa biladii kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna ay tacmaluunahu inaad samaynaysaan sayaxlifuuna billahi lakum ida inqalabtum ilayhim litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijs haddana cudurdaarkoodii dhaar inay ku adkaynayaan buu rabbi u tilmaamayaa nimankaad arki doontood u laaban doonto waa dhaaran doonaan markaabuu alla wuxuu leeyay sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi allay ku dhaaran doonaan lakum idinka dartiinayna u dhaaranayaan oo idinkay idiin dhaaranayaan idaa goortii inqalabtum aada gadoontaan tabuug aada ka soo gadoontaan ilayhim iyaga xaggooda aa usoo gadoontaan maxayna u dhaaranayaanna litucriduu saad uga jeesataan canhum iyaga xaggooda saad uga jeesataan oo iskaga dhaaftaan fa acriduu ka jeesta canhum iyaga xaggooda ka jeesta inahum iyagu maxaa yeelay maxaa looga jeesanayaa inahum iyagu rijsun waa najaas waay nacam dad marka najaas u saaxiiba waayo ay dawu rijsin qurun kuwa u saaxiiba waayo ayaga ayb wama-waahum meeshay u dulmaayaanna jahannamu jahannamo waaye jazaan yujsawna bidalika kaagaasaa lagu abaalmarinayaa jazaan abaalmarin bimaa bisababi maa bisababi ladii kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yaksibuuna ay yaksibuunahu inay kasbanayeen yaxlifuuna way dhaaran doonaan lakum idinkay idin yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan litardow saad uga raalli noqotaan canhum iyaga xaggooda saa uga raalli noqotaan fain tardow haddaad ka raalli noqotaan canhum xaggooda ah ka raalli noqotaan fain allaha alle laa yardaa ka raalli noqon maayo cani ilqowmi qolo xaggooda alfaasiqiina iimaanka ka baxay oo kufriga iyo nifaaqa u baxay sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi allay ku dhaaran doonaan lakum idinkayna idiin dhaaranayaan idinka dartiinay u dhaaranayaan idaa goortii ayay dhaaranayaan inqalabtum aada gadoontaan ilayhim xaggooda a markaad u gadoontaan oo tabuug aada ka laabataan oo iyaga aada aadaan waa idiin dhaaran doonaan sababtuna maxay tahay litucriduu canhum saad uga jeesataan saad uga jeesataan macnaha waa niman baqaya oo armay seefta idin saaraan bay isleeyihiin marka saa uga jeesataan ood iskaga dhaaftaan jeedsigaan hore marka waa inaa iska inaad iska dhaaftaan darteeday u dhaaranayaan dhaartaasay ku gaashaamanayaan marka litucriduu saad uga jeesataan darteed bayna u dhaaranayaan an canhum xaggooda a uga jeesataan fa acriduu ka jeesta canhum xaggooda ka jeesta sababtu inahum iyagu rijsun dawu rijsin najaaso kuwa u saaxiib waa qalbigooda wasakhaysan ayb haadihi cilat licraadi canhum sababka looga jeesanayo liannahum maxaa yeelay mustaqdiruuna waa kuwa wasakhaysan maxay ku wasakhaysan yihiin biman tawow calayhi waxay duuduubeen oo min anifaaqi nifaaq aho qalbiga ay ku duuduubteen ayb fatajibu markaa waxaa waajibaya kuwaasi mubaacadatuhum in laga fogaado waijtinaabuhum in laga dheeraado marka fa acriduu canhum ka dheeraada macnaheedu waxay tahay kuwaasi ka fogaada yacni ka yacni yaynan idin saameynin ka fo ka dheeraada macnaa ka jeesta saasay ka dhigan tahay fatajibu waxaa waajibaya mubaacadatuhum waijtinaabuhum in laga fogaadayo ka dheeraashadooda faman kaana rijsan qofka rijsi yacni ah oo najaas ah wax ay anfacaysa marka male mucaayanadiisa iyo dhexjoogiisa iyo ma anfacayso walaa yumkinu tadhiiru rijsi yani najaas sida aan loo daahiri karin baan loo daahirin karin waay waxaan dheeraasho najaas waa laga dheeraadaa in laga dheeraaday xaq u leeyihiin marka saasay abu xayaan saas macnahaasu tilmaamay waxaa kaloo fa acridu canhum la yidhi macnaha waxaa loo jeedaa fa marka fa acridu canhum la leeyahay laa icraadu ridan ma aha yani iskaga jeesto raalli ka noqda ma laga wado bal icraadu ijtinaab waa ka jeesasho oo eega laga fogaanayo iyo acmaashooda qofka markaad ka jeesato mugtood ka indhalaabto laba siboo uga indhalaabaysaa mararka qaar inaad raalli ka tahay warkiisa waa uga aamusay inaad raalli ka tahay mararka qaarna waxaad uga jeesanaysaa in aad adigaba ka fogaato qofkaasi marka maadaama qariinada ah inahum rijsun ayaa waxay tuseen icraabku inuu yahay icraadu ijtinaabin wa mubaayanatin in laga dheeraado oo laga duwanaado in laga wado ee aan laga wadin icraadu ridan inuusan ahayn inahum rijsuntaas ayaa qariino oo u aho tusayso jazaan yujzawna waa la abaal marinayaa bidalika sidaadaasaa hawama-waahum meeshay u dunmayaan jahanamu waaye jazaan yujzawna waa la abaal marinayaa bidalika kaagaa baa lagu abaalmarinayaa jazaan abaalmarin bimaa biladii kii sababtii lagu abaalmariyo kaanuu ay ahayn yagsibuuna ay yagsibuunahu ay kasbanayeen yaxlifuuna way dhaaranayaan lakum idinkay idiin dhaaranayaan idinka dartiin bay u dhaaranayaan litardow saad uga raalli noqotaan canhum iyaga xaggooda fain tardow haddaad ka raalli noqotaan canhum xaggooda marka fain tardowdaani waxay tahay ay fain radiitum canhum haddaad idinka ka raalli noqotaan say uga raalli noqonaysaan waqabiltum macdiratahum cudurdaarkoodana aada aqbashaan id kuntum laa taclamuuna sidqahum min kadibihim yacni markaad sababtuna waxay tahay beentooda yacni runtooda ayaydnan beentooda ka aqoonin haddii macnaha lacalla warkaas ay idiin sheegaan iyo dhaartaas aada ka yeeshaan runtooda iyo beentooda intaad kala garan weysaan aada faraha ka qaadaan ood sidaas uga raalli noqotaan fa ina ridaakum canhum gayru naaficihim idinku raalle aada ka noqoteen oo ay warkaas beenta idin marsiiyaan oy idin marsiiyaan mid anfacaya ma ahan waayo macnuhu fa in tardow canhum haddaad xaggooda ka raalli noqotaan ood garan weysaan dee waxaan daahirkii waxay muujisanayaan inay dad fiican yihiin hadalka waa wanaajinayaan waa dhaaranayaan yacni qulubtooda wax ku jirana ma la arki karo oo lama fahm lama garan karo markiiba isla markiiba marka hadday idinku dhacdaba inaad raalli aad ka noqotaan fa in allaha alla laa yardaa ka raalli noqon maayo cani ilqowmi qolo xaggooda alfaasiqiina ka baxay iimaanka oo nifaaqa u baxay iyo kufriga kuwaa ilaahay subxaanahu watacaala ka raalli noqon maayo marka bani aadamka aayaddanna waxayna tusaysaa waxay tahay mahmaa qofka camal uu sameeyo uu isleeyahay dadka waa ku qaldi kartaa niyadiisa iyo xaqiiqdiisuna ay camalkaas wanaagsani ounan ahayn ilaahay ridaha dadka wuxu u taraayo male ilaahay unbaa mar raalli ahaanshaha ilaahay baa la rabaa in la raadiyo ee bani aadam unsow kaaga raalli noqon lahay falankeed inaad iska qabata ma aha dabcan bani aadamku hadda sharafkaaga iyo inaad ilaaliso oo wanaag ay kugu bartaan waa wax fiican laakiin bani aadam keliya ishiisa ha fiirinin bani aadamku been waa u sheegi kartaa laakiin ilaahay been looma sheegi karo walidalika ilaahay wuxuu yihi taacatun wa qowlu macruuf faidaa cazama almru falow sadaqu llaha lakana khayran lahum hadday ilaahay run u sheegi lahaayeen taasaa u fiicnaa lahayd walidalika qisadan kacb ibnu malik qisadiisa waana imaanaysaaye wacala halaaati aladiina khullifuu kacab waa kii yidhi haddii aan anigu isku dayo hadal been ah oon ilaahay ku carageliyo rasuulkana aan ku raaligeliyo haddaan isku day aan isku dayo inaan sheego waa sheegi kara yidhi walaqad uutiitu jadalan nin aftahnana waa ahaayo yidhi laakiin waxaan gartay yuu yidhi been rasuulku iiga raalli noqonayo laakiin ilaahay igu uu i og yahay wax ii taraysa maa in marka dambe ilaahay ifadeexaynayo rasuulka yacni waxii kusoo degayo la ifadeexaynayo ayaa degdeas ayaa soo degdegaysu yiri nacam marka haddaad bani aadam qanciso kii marka dambe un lagu ogaadaa tahay fadeexadaada iyo ceebtaada iyo xumaantaada ilaahan ka magan galna marka macnaha aayaddan marka laga qaadanaa taas weeyaan walidaalika qofku haddii uu ku dadaalo rida allah ilaahay raaligelintiisa bis hadduu ku dadaalo dadka ridahooda waa iska helaa marka dambe dadka wixii khayr iyo wanaag leh laakiin haddii uu ku dadaalo inuu dad raalli geliyo ilaahayna uunan feerinin tii xaggiisa kii ceebooba un waayo marka alacraabu ashaddu kufra wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih alacraabu reer baadiyaha markii laga soo sheekeeyey munaafiqiintii madiina wax ka mida iyo laga soo hadlay ayaa haddana reer baadiyaha nifaaqa ku jira iyo haddana la galaya alacraabu dadka reer baadiyaha ah kuwa badwiyiinto reer baadiyaha ah ashaddu iyaga ayaa darnaan badan kufran xagga kufriga iyaga ayaa ku darnaan badan iyo wa nifaaqan nifaaqa xaggiisa iyagaa ku darnaan badan min ahli lxadari kuwa magaalada jooga uga daran ayb wa ajdaru iyaga ayaa ku haboonaansho badan an laa yaclamuu bian laa yaclamuu inaynan ogaanin iyagaa ku dhow oo ku habboon oo yacni ku xaqnimo badan an laa yaclamuu bian laa yaclamuu inaynan garanin xuduud xuduuda maa kii xuduudiisa anzala allahu anzalahu allahu alla uu soo dejiyey calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey inaynan garanin ayagaa ku habboon wallaahu alla caliimun weeyaan alla ogaal badan xakiimun falsan ayb marka ayadan alla wuxuu leeyahay alacraabu reer baadiyaha alacraab marka waa ahlulbadwiga ee carab ma ahan hadda in la jamcinayo acraab lagu jamcinayo ma aha waayo carab waa jinsi khaasa jinsi khaasana yacni oo reer baadiye reer magaal bale qaabkan in loo jamciyo ma ma aha ayb marka al acraabu reer baadiyuhu yani kuwan ayaa ahlubadwi oo jinsi khaas ah ah carabtuna jinsi caama waayo marka carab insaan lagu te waxay marka saas in loo jeeda ma aha macnuhu qeyb carabtii ka mida oo dadka reer baadiyaha qofku markuu acraabi noqdana axkaam ka laasimta waa jirtaayo culimadu ay ka hadlaan min hadihi alaxkaam de waxyaaba badan ayaa ayaa ka mid ah oo imaamadiisa waa ka hadlaan markhaatigiisa waa ka hadlaan fuqahadu wahaakada waxyaabahaas hadda laakiin maxalkeedu halkan ma aha alacraabu reer baadiyaha ashaddu ayaga ayaa darnaan badan kufran xagga gaalnimada wa nifaaqan iyo nifaaqnimadaba min ahli lxadari bay ka badan yihiin oy ka daran yihiin sababtu waa maxay marka ibnu jariir wuxuu yihi lijafaa-ihim qallafsanaantooda wa qaswati quluubihim iyo quluubtooda qalaylkeeda wa qilati mushaahadatihim liahli lkhayri iyo dadka fiicfiicanba inay arkaana yarba ahlu khayrka aragtidoodaa ku yahay ayb wa qilati mushaahadatihim liahli اlkhayri fahum lidalika kaa dartiis bay waxay noqdeen aqsaa quluuban quluubta kuwa ugu qalafsanaan badan xagga quluubta wa aqalu cilman ugu yaraan badan xagga cilmiga bixuquuq illaahi ilaahay xuquuqdiisa ma yaqaanaan geelooda iyo lo-dooda waa ka warqabaan iyo arigooda laakin waxaa laga hadlaya halkan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu yani geelooda ma yaqaanaan lama dhihin wixii ilaahay u abuuray oo cibaadaadii ahay cibaadaadkii ah waxba kama garanayo sababku marka ay uga daran yihiinna waxay tahay dadkii ahlu khayrkoo wax sheegayay waa ku yar tahay inay arkaan oy la kulmaan iyaga iyo xoolaha unbaa isdaba socdo qulubtoodana marka saas waa ku qallalan tahay ayb abu xayaan isagu wuxuu yidhi sababtu waxay tahay litawaxushihim dad gooni u baxsan waayo dadkaba ka fog ka baxsan wastiilaa'i alhawaa'i alxaari calayhim waxaa ka qaalib noqotay buu leeyahay hawada aadka u kulul bani aadamku marka bii-ada iyo qofku saameynay isku yeeshaan bii-ada iyo qofku saameynaa ka dhexayso wuxuu cuno qofka iyo isaga saameynaa ka dhexayso waa isjiidanayeen marka wuxuu leeyahy wastiilaa'i lhawaa'i alxaari calayhim fayaziidu marka waxaa ku ziyaadaya marka waxaa ziyaadaya fii tiihihim wareerka wareerkoodaa ziyaadayo wa nakhwatihim iyo yacni anafada ku jirta iyo dheeladooda wa fakrihim iyo faankooda wa dayshihim iyo go-aan qaadashada deg dega fudaydka si fudud oo go-aan u qaadanaa wax lagu wax ku baaba-aya walidaalika mar walba waxaad arkee reeraa isdilay iyo haddaad warsato maxay ka bilaabatay nin wax yar hashiisii ceel laga riixay iyo oo kii kale ku dhuftay iyo kuwo kaleo aan warkaasba war u haynin kuwii kalena kuwo aan war u haynin ninkaas wax sameeyo oo ku qabiilaya iyaguna marka ay laynayaan hadhow marka waxaa weeyaan shiddo iyo waxay go-aankooda ay qaadanayaan maxaa ka dhalanaya dad fiiri kara ma ah reer baadiyuhu macnaha naam ayb dadkuna magaalada naftirkeedu macno gaara ma sameynaysa haddii waxa ay ma magaalo ku tahay haddii ay weyso oo de masaajidii iyo khayrkii iyo qofka aduunan dhegaysanin ounan ku dhex jirin ahlu khayrku waa iska badow meeshau rabaa ku noolaada ama muqdisho ha ku noolaada ama meel kale ha ku noolaada wax macnahaas ma sameynaysa ayb marka wuxuu yihi wa dayshihim waa cillo kale cilada kale wuxuu yihi wa tarbiyatihim bilaa saa'isin walaa mu'adibin walaa daabitin waxay ku waxay ku barbaarayaan tarbiyo qof tarbiyeeya male hoggaan ma haystaan dad nin walba geeliisaas iska daba socdaa wax hogaamiyo oo ay ka dambeeyaan ama tala ka qaataan oo ama tarbiyeeyo ama edbiyana ma haystaan taa marka waxay keenaya inay marka aada darnaa walaa walaa daabitin fa nasha-uu marka waxay ku barbaareen kamaa shaa-uu dad say rabaan u barbaaray qofku haddii bilaa nidaam uu iska barbaaro waxuu rabo uu iska sameyn karo waa iska socona dad marka bilaa nidaam iska barbaaro waayo reer baadiyuhu laakiin xadarku nidaam iyo wax unbaa celinayo maamul iyo xuduud iyo wax unbaa jirto oo celinayo ayb marka hadday qofku laakiin uu ku barbaaro ifcal maa tashaa haddaad rabtana laamiga qodo qashinka meeshaad rabto ku daadi waxaad rabto sameey hadday iska noqoto cid wax kaa qaadaysa ma leh qofka saas markuu u barbaaro barnaamijkaana imaanayo markaayb inaan lafteena arrintaas waa dareemi karnaa walibucdihim can mushaahadati alculamaa iyo reer baadihi waxay ka fog yihiin buu yihi ka fogaanshaha ay ka fog yihiin inay culamo arkaan wa macrifati kitaabillahi wa sunnati rasuulillahi sal l slam qur-aanka iyo sunnadii iyo garashadeedana waa ka fog yihiin walibucdihim can mahbadi lwaxyi xilliga nebigu ou noolaana meesha waxyiga kusoo degayo waa ka dheer yihiin ayb saas darteed baa marka wuxuu yihi kaanuu atlaqa lisaanan bilkufri waannifaaqi min munaafiqi lmadiinati ayagaa ka war xun ka ficil xun munaafiqiintii madiina waayo kuwaas waa baqayaan oo waxay ka cabsanayaan madiina madiina maamulaa ka jira de rasuulka asxaabtiisa gacanta ku hayay waa cabsanayaan marka waxay rabaan ma samayn karaan kuwaas kuwan reer baadiyaha laakiin waxay rabaan iska sameynayaan sidaasa abuu xayaan isaguna uu tilmaamay ayb xadiidkiina wuxuu ahaa dadka nebigu sal ll l slam mutakabiriinta iyo wuxuu ku sheegay dadka asxaabulibilka geela dad kibir badan oo qaylo dheer oo fadaadiin ah ayuu ku tilmaamay rasuulka sal l slam xadiid kalena wuxuu ahaa man badaa jafaa qofkii reer baadiyo noqdo waa qalala jamaaco ma helaayo jumco ma helaayo wacdi ma maqlaayo tartiib tartiib waa sii qalala waxaa laga hadlaayana waa dhici kartaa manaadiqdu isku mid maaha meelaha qaar cilmiga iyo waxaa laga yaabaa dadka ahlu khayrka ama meelaha cilmigu ka jiro inay baadiyaha tahay meeshii noocaas oo kale dabcan de tilmaantan male meeshaas waxaa laga hadlaa un sida qaalibka baadiye waxaa ka qaaliba cilmi la-aan macnuhu waa un intaas amaa buldaanta qaar oo baadiyuhu cilmigu ku badan yahi oo magaaladu dadkeedu juhaal yihiin ayagu laga hadli maayo waa de cilmigu hadba meesha cilmigu ou jiraa khayrka ou jiraa cilmiga sharciga wa ajdaru iyaga ayaa ku haboonaansho badan ay wa axaqu waaye ayb ajdaru ay axaqu waowlaa yuqaalu jadiirun waajdaru waxaqiiqun waaxaqu waqaminun waqamiinun waowlaa wakhaliiqun intaasba waa isku macno asalkeedana waxay ka timidaa loo badan yahay min aljadri waana asalka geedka salkiisa asalku saas waa fakaأnahu haabitun ka hubuuti اljadri marka la leeyahay marka waa ajdaru anlaa yaclamu xuduuda maa anzla allahu calaa rasuulihi waxay ku yani sida geedka salkiisu dhidibada ugu taagan yihiin oo kale ayaa jahligu oo iyaguna dhidibada u aastay raaqib alasfahaani mufradaat lqur'aanka isaga wuxuu leeyahy asluhaa min aljidaari waayo asalkeeda ay ilxaa'idi waljadiiruna almuntahi almuntaha meesha ugu dambayso la gaaro liintihaa'i اlmri ilayhi intihaau shayi ila aljidaar baa marka loogu shabaha waxaa u dha jahligii baa ku dhammaaday waayo iyaga xaggooda aw saa tiraadidba waajdaru iyaga ayaa ku habboonaansho badan anlaa yaclamuu bianlaa yaclamuu inaysan garanin xuduuda maa kii xuduudiisa anzala allahu alla anzalahu llahu alla uu soo dejiyey wixii alla soo dejiyey xuduudoodii inaynan garanin reer baadiya ku habboon oo reer magaalka uga habboon calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey xuduudaas saddex tafsiir baa lagu sheegay bimacna alfaraa'id waxyaabaha waajibaadka waajibaadka waa lagu macneeyey macno labaadna wuxuu leeyahay bimacna alwaciid xuduuda maa anzala allahu wixii ilaahay soo dejiyey goodigooda waciidkooda inay garan waayaan ayagaa ku habboon calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey qaladba inay ku jiraan iskuma haystaan macnaha saddexaad qataadaa ku macneeyeyoo xuduudda waxaa laga wadaa buu yidhi assunan marka iyagaa ku haboonaansho badan allaa yaclamuu bianlaa yaclamuu inaynan ogaanin xuduuda maa anzala allahu ilaahay wixii uu soo dejiyey sunankooda calaa rasuulihi uu kusoo dejiyey wallahu alla caliimu weeyaan alla ogaal badan xakiimun falsan xikmad buu ilaahay ku hadlaa axwaasha bani dadkana isagaa abuurtay oo isagaa abuurtay oo ku cilmi badan alaa yaclamu man khalaq markii reebaadiyaha wasfigaas guud laga bixiyeyba haddana iyaga laftooda kuwa fiican iyo kuwa xunanay isugu jiraan baa naloo tilmaamayayo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamin alacraabi wamin alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yatakhidu ka dhiganayo maa aladii kii yunfiqu ay yunfiquhu ou bixinayo ka dhiganayo maqraman ka dhiganaya qaan dayn iyo qaan wayatarabasu suganayo bikum idinka idinla idin idinla suganayo addawaa'ira masaa'ibta wareegaysa idinla suganayo calayhim iyaga korkooda daa'iratu saw-i xumaanta wareegaysa korkooda ha ahaatee ayb wallaahu alla samiicun weeyaan alla maqlid badan caliimun ogaal badan wa min alacraabi reebaadiyihi man ayaa ka mida yu'minu billaahi kuwa alla rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinka dambe rumaynayaan wayatakidu ka dhiganayo maa aladii kii yunfiqu ay yunfiquhu ou bixinayo ka dhiganayo qurubaatin yacni qurubaad kuwa dhawa alla waxuu alla ugu dhawaada ka dhiganayo qurubaadka oo cindallaahi ilaahay agtiisa ahaaday wa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa asbaabteeda ka dhiganayo alaa hooy inahaa salawaadkaas iyo ducooyinka rasuulku qurbatun dhowaansho waayey lahum iyaga u tahay ama alaa hooy inahaa nafaqaadka ay bixinayaan qurbatun dhowaansho waaye lahum iyagay u tahay sayudkiluhum ullahu alla wuxuu gelin doonaa fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeduu gelin doonaa in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan labadii qeyb ee marka reer baadiyaha waa kuwana wamin alacraabi reer baadiyihi man baa ka mida yatakhidu ka dhiganayo maa aladii kii yunfiqu ay yunfiquhu ou la baxayo ou bixinaayo ka dhiganayo maqraman qaan ka dhiganayo maqrab marka asalku waa wax adiga kugu laasimo dusha lagu saarayoo qaanta ah ama deynta kugu ah marka maxaa laga wadaa deynow ka dhiganayaa wax hawaaba ka rajeyn maayo waa laygu qasbay iga dhiib ay ka tahay qaar baa marka waxay yidhaahdeen markii wax laga qaadaba waxay dhahayaan ile reer baadiyuhu markay muslimaan axkaamtii muslimiinta dabcan wax badanoo waa ku laazimaysaa saacigii rasuulka markuu soo maro zakada iyo laga qaadayo waxay leeyihin awalba waxaa iska ahayd waxaan waxaan waa ogeynay leeyihiin awalba jizye iska ahayd waa iska bixinayna waa naga awood batay xoogow nooga qaadayaa waxaan yeel misaan yeelnaa marka wixii marka waxay hawaab kama rabaan waxay ka dhiganayaan iga tuur un bis waana nabiy llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam de qofkaysaa dhahay oo rasul aayadda waxaa imaan doonta khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salawaatika sakanu lahum ayb marka meeshaasi marka wuxuu leeyahay macnahaasaa ku jiro maqramanta saasaa loola jeedaa hoo iga bixi un iga dhiib un bis waay naam ayb yay ka tahay cطaa marka wuxuu yihi laa yarjuu calaa icdaa'ihi hawaaban bixinteeda wax hawaab ah ka rajeyn maayo kama rabo walaa yakaafu calaa imsaakihi ciqaaban yani hadduu iska dhaafana ciqaabaa ku haleelaya isdhihi maayo haddii uu bixiyana hawaab ka raadsan maayo waa un waa laygu qasba iga bixi shaygan haddii cibaado uu yahayna waxaa fiican bixinteeda qalbigaagu ku faraxsan yahay hawaab aad ka rajaysid haddaad bixi weysana cabsi ay kugu hadday kugu baaqdaan xaq allana ay yihiin inaad ka cabsanaysa yaa lagaa rabaa saa iyagu kuwaan marka ma maba aaminsana aakhiro wayatarabasu yacnii idinla suganaya bikum idinka addawaa'ira masaa'ibta wareegaysa idinla suganaya calayhim iyaga korkooda daa'iratu sawi ha ahaato waa jumlo marka ducaa'iya oo muctarida calayhim iyaga korkooda daa'iratu saw-i xumida wareegaysa ha ahaato ibnu kathiir iyo abu camar waxay aqriyeen calayhim daa'iratu suu-i suu-i asawna waa isku macno dhow yihiin ayb wallaahu alla samiicun ku maqlid badan waa caliimun ogaal badan wuxuu leeyahy waqara'a ibnu kathiir waabu camrin daa'iratu suu haahunaa wa fii suurati lfatxi bidami siin macnaahu macnaheedu marka waxaa weeyaan asuu ay adduru walbalaa-u walmakruuh wax la dhibsado korkiina ha ahaado yani kor korkoodu ha ahaado inta kalena bifatxi siini bay aqriyeen cala lmasdari waay marka asaw marka la aqriya waa masderki suu-na waxaa weeyaan isim markaas ayb macaani kalena marka waa la tilmaamay wallahu alla samiicun alla maqlid badan waa caliimun ogaal badan wamin alacraabi reebaadiyihi man baa ka mida yuminu billaahi alla rumaynayo iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe isku mid maaha kuwa fiicanaa jira wayatakidu ka dhiganaya maa aladii kii yunfiquhu yunfiqu ay yunfiquhu ou bixinayo qurbaatin ka dhiganayo waxyaaba ilaahay loogu dhawaado qurbaan wixii ilaahay loogu dhawaadaa la yihahdaa ayb alqurbaatu jamcu lqurba yacni asbaabu asbaab ilaahay loogu dhawaado ka dhiganaa wax uu bixinayo cindallaahi ilaahay agtiisa uga yeelanayaayo uga dhiganayaa ama qurubaadka oo cindallaahi ilaahay agtiisa yacni ahaadeen marka cindallahi inaad ka dhigato inta kaa-in ku tacallujiso qurbaad ka sifaysana waa yeeli kartaa inaad cindallaahi ku tacallujisa yatakiduna waad yeeli kartaa labadaba wa salawaati rasuulina waxay ku cadfan tahay qurubaadka wayatakidu wuxuu ka dhiganayaa maa aladii kii yunfiquhu ou bixinayo qurbaatin ayuu ka dhiganaya wasalawaati rasuuli buu ka dhiganayaa rasuulka ducooyinkiisuu ka dhiganaya marka rasuulka ducadiisuu ka dhiganaa wuxuu bixinaya maxaa laga wadaa asbaab duca nebi lagu mutaystow ka dhigana oo rasuulka ducadiisa wax loo qasdo waay oo la raadiyo waay ayb ilaahayna waa nabigu waa kii ku yihi wasalli calayhim u duceeya walidaalika rasuulka sal lla l slam markii zakada loo keeno qofka dadka ay u keenaan waa u duceey jire oo marka cabdullahi bn abi awfa baa u keenay markaasuu yihi allahuma salli calaa ali abi awfa ilaahu ree abu awfa u naxariisu yihi nabiga sal ll l slam marka waxaa la sunneeyaa qofka saaciga markuu zakada ka qaado qofkii hadduu caamil jiro zakada ururinayo inuu u duceeyo qofkii haddii uunan jirin oo qofku asagu iska bixinaayo miskiin zakada marka la siiyana miskiinku inuu duceeyaa fiican qofkan uu duceeya oo marka isaga markama wuxuu ku duceynayaa miskiinka sala allahu calayka iyo allahuma salli calaa fulaan ma dhihi karaa suurat laxzaab aan ugu tegaynaa aayadda in allaha malaaikata in shaa allahu tacaala waxaana markaa xooggeedu uu yahay salliga nebiga unbaa iskale nebigaa lagu salliya cid kale laguma salliyo cid kale waxaa loogu salli karaa litabaciya istiqlaalan maya litabaciya n haddaad intaad nebiga ku salliso qof kale waa ku dari kartaa oo waa ka aan dhahno allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waa dhahno sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi wasalama ayaa la leeyahay marka asxaabta iyo aalka salligoodu waa tabac nebiguu raacsan yahay ee qof gaaroo loo dhahayo markii magaciisa la sheegay sala allahu calayhi wasalam oo aan nebigii ahayn maya wa salawaati rasuuli rasuulka ducooyinkiisa ayuu ka dhiganayaa wuxuu bixinaya wuxuu ka yeelanayaa rasuulka ducooyinkiisa asbaabteedii ayuu ka dhiganaya alaa hooy inahaa sadaqaadka ay bixinayaan inahaa marka damiirka ina nafaqaati waa loo celi karaa ayb taxriir sida yani muxararka ana waxay tahay damiirkan wuxuu u laabanayaa maada nafaqaadaan u celinaynaa markaan dhahayno maa yunfiqu maadaasu u noqonaa ayb alaa inahaa yani shaygaas ay ay bixinayaan waa iska nafaqaad un marka ama inahaa waxaa loo celin karaa salawaadka inahaa salawaatu rasuulka ducooyinka rasuulka qurbatun dhowaansha iyay lahum iyaga u tahay sayudkiluhum allahu alla waa gelin doonaa fii raxmatihi buu gelin doonaa naxariistiisa dhexdeeda kuwaas in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan way raxiimun naxariis badan wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canh waasaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna kuwaasoo alwaluuna horreeyey min almuhaajiriina xaal ay ka mid yihiin muhaajiriintana ay ka mid yihiin iyo walansaari ansaarta xaal ay ka mid yihiin iyo waladiina kuwii itabacuu raacay hum iyaga muhaajiriin i ansaar raacay kuwaa hore awaliintaas raacay saabiqiinta raacay biixsaanin xaal ay ku dheehan yihiin ixsaan multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin biixsaanin ixsaan iyag iyagoo ku dheehan raacay radia allaahu kuwa ilaahay waa ka raalli noqday canhum xaggooda waraduu iyaguna way raalli noqdeen canhu rabbi xaggiisa way ka raalli noqdeen wa acadda wuxuu u diyaariyey alle lahum iyaga jannaatin buu u diyaariyey beero jannooyin buu u diyaariyey jannooyinka oo tajrii ay dureereyso taxtahaa hoosteeda yacnii taxta qusuurihaa wa ashjaarihaa alanhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiin xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo abadan weligood ku waarayo dalika kaagaasi alfawzu liibaan waaye alcadiimu aada u weyn waaye liibaan aada u weynin badan markii laga soo sheekeeyada munaafiqiin kuwooda reer baadiyaha iyo kuwooda reer magaal ee laga soo sheekeeyey ayaa dadkii wan wanaagsanaaye saxaabada iyo rabbi subxaanahu watacaala halkan uga hadlayaa dadkan marka laga hadlayana de muhaajiriin iyo ansaartii hore iyo intii dambee raacday ayaga ayb marka alla wuxuu leeyahay waasaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee horreeyey kuwaasoo horreeyey min almuhaajiriinadaan marka mintaan tabciidiya in laga dhigo waa bannaan tahay oo markaas waxay noqonaysaa saabiqiintii hore yay ka mid yihiin min almuhaajiriin xaal ay muhaajiriintii ka mid yihiin marka muhaajiriinta kulligood saabiqiin awaliin ma aha waa kala horeeya oo abubakar iyo yani ragga waaweyn wax islaamo abubakaraa u horreeyey raggii marka abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo kale iyo zubayr iyo dalxa iyo ragga islaamka ku horreeyey muhaajiriintay ka mid yihiin muhaajiriin kalena gadaalay ka islaameen ayagana markaasay dhulkoodii kasoo tageenay usoo hijroodeen madiina marka aayaddan wasaabiquuna alawaluuna waxay ka hadlay marka qeyb muhaajiriinta ka mid a oo kuwii hore ah islaamka ku hormaray ansaartuna sidoo kale awaliinay leeyihiin oo caqaba aluulaa iyo alcaqaba athaaniya iyo raggii nebiga baycaadkaas la galay ee tirada lahaa ee yacni tirsanaayo siirada lagu yaqaano yaa loola jeedaa ansaartuna intaas keliya ma ahayn kuwa waaba waa ka badnaayeen intaas kuwaasaa marka gooni loo soo qaadaya loo xusaya marka minta markaas maxay noqonay tabciidiyay noqonay ama in la yidhaaha wasaabiquuna kuwii hormaray alawaluuna ee horreeyey min almuhaajiriina muhaajiriin ah xaal ay muhaajiriin yihiin walansaari ansaar xaal ay yihiin kulligood waay markaas bayaaniya waay marka minta yani bayaaniya haddii laga dhigo muhaajiriin iyo ansaar saxaabadii marka dhammaantood soo hijrootay iyo ansaartii nebiga u gargaartay oo dhan ayaa markaas la laga hadlaa waaladiina tabacuuhumna marka waxay noqonayaan muslimatulfatxi oo gadaal ka isla kuwii ka islaamay markii maka la furtay kadib oo iyagana marka de fadligooda leh iyo dadkii dambe oo taabiciinta iska noqday oo iyagu aan nebigaba arkin oo gadaal ka yimid oo saxaabada arkay kuwa ayaga taabiciintaas qeyd baa loo sameeyey waxaa la yidhi waladiina tabacuuhum biixsaanina leyii kuwan la waa la furay ammaantooda waa layska sii daayey muhaajiriin iyo ansaar dad khayr oo ilaahay waa ku ammaanay meeshaan ilaahay labadaas tafsiir baa marka minta ka baxaaya ku jira ayb haddii marka aan idhaahno marka kan dambe aan ku wadno wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari ah la dhaho waladiina tabacuuhumna aan ka dhigno laba qolaba aan u kala goyno oo kuwii aan muhaajiriinna ahayn ansaarna aan ahayn laakiin saxaabo ah waa jiraan kuwaas waa muslimatulfatxiyaa la dhahaa kuwaas ayaga laftooda de dadka gadaal ka imaaday oon saxaabinimada helin kuwaasaa ka fadli badan waayo aayaddii suurat lxadiid waa ka ilaahay uu lahaa laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajat min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakula wacd allahu اlxusnaa kii qabla alfatxi wax bixiyo dagaalamay iyo kii bacda alfatxi dagaalamay wax bixiyey dhammaan ilaahay wanaagu u yaboohay janno waa si kala fadli badan yihiin ayb labadaas marka qoladaas marka saxaabo waayo ayaga muslimat lfatxi waa asxaab asxaabta nebigay ka mid yihiin dhanka saxaabinimada waa soo gelayaan muhaajiriinta i ansaarta say saxaabo u yihiin iyaguna u yihiin laakiin dhanka wasfiga iyagu muhaajiriinna kuma sifaysna ansaarna kuma sifaysna oo calam iyaga uma aha laakiin saxaabadii nebiga garab istaagtay waa ka mid ahaayeen ayb qeyb kalena waxay tahay waladiina tabacuuhum marka kuwa aan nebigiiba arkin oo saxaabadii arkay kuwaas ayaga taabiciina la dhahaa intii wanaag asxaabta ku raacday wanaagoodii qaadatay raacday uga dayatay aayaddan inuu ilaahay raalli ka noqday ayay iyaduna ay tilmaantay saxaabi marka yaa la yidhaha saxaabi waxaa la yidhaha man laqiya nabiya sal ll l slam qofkii nebiga la kulmay mu'minan bihi isagoo nebiga rumaysan isagoo rumaynaayuu nebiga la kulmay wamaata cala alislaami islaamnimana ku dhintay tacriifka saxaabi markaan ka hadlayno saas waayo sharciga tafsiirka yani tarii qeexitaanka sharciga ee saxaabi waa qof nebiga la kulmay mu'minnimo kula kulmay isagoo muslima kuna dhintay islaamnimada qofkan marka waxau galay khaanadou galay khaanadaasna waa saxaabadii ayuu ka mid noqday dadka kale oo dhan waa ka fadli badan yahay oo mowqifkaas marka ilaahay siiyey buu uga u ku sharfay buu ilahay uga fadli ayuu dadkaa uga fadli badan yahay dadka kale suuratulfatxi aakhirkeedana waa saxaabadu wuxuu tilmaamay inuu dad ilaahay nebigiisa u sameeyey oo inay diinta garab istaagaan u sameeyey oo iskaashaday inay yihiin ugu dambeynna alla wuxuu yihi liyagiida bihim lkufaar waxaaba ilaahay u yeelayba dadkaa nebi maxamed asxaab oo uga dhigay gaalada in lagu ceelo meeshaas marka imaam maalik wuxuu kala baxay dadka saxaabada rasuulka neceb waaba yacni tilmaan marka yacni kufri oo yacni nusrada iyo hijrada iyo garabsiinta diinta u neceb darteed waa inay gaalnimo tahay waayo saxaabada yaaba loo sameeyeyba in gaalada lagu ciilo ninka ciilka ka qaba marka oo ka ciishoon wasfigii ga kufriga ayuuayuu ayuu leeyahay ayb magac sow rabo markaa u sheegta magacyo diineed iyo waxyaabahaas ayb marka aayaddan taskiya oo saxaabaday ugu sugan tahay muhaajir ansaari waa magacyo diineed waayo marka alla wuxuu yidhi wasaabiquuna kuwii hormaray horeeyey alwaluuna ee hore min almuhaajiriina xaal ay muhaajiriinta ka mid yihiin wasaabiquuna kuwii dhaqay hormaray ujeeda kuwaasoo alwaluuna horeeyey min almuhaajiriina xaal ay muhaajiriinta ka mid yihiin ama min almuhaajiriina xaal ay muhaajiriinta yihiin kuwa wal ansaari ansaarta xaal ay ka mid yihiin ama ansaarta xaal ay yihiin walansaari marka xarafkan qiraa'o kalaa jirto yacquub oo quraada tobanka ka mida wuxuu aqriyay walansaaru walansaaru marka wasaabiquun ay ku cadfanaanay haddii walansaaru la aqriyo iyo waladiina kuwii itabacuuhum raacay iyaga biixsaanin ku raacay iyagoo ixsaan ku dheehan raacay xaalay ixsaan ku dheehan yihiin kuwan marka waxay noqon karaan saxaabo gadaal kuwii ka islaamay waxay noqon karaan taabiciin taabici marka waa man man man ra-aa saxaabiyan qofkii saxaabi arkay waa taabici dabcan islaam inuu yahay waa shardi islaamnimadana uu ku dhinto taabicinimmada waxyaabahaas uu ku helaan radia allaahu canhum khabarkii waaye marka mubtadihii khabarkiisa radia allahu alla waa ka raali noqdeen canhum xaggooda waraduu iyaguna way ka raali noqdeen canhu ilaahay xaggiisa mar haddii ilaahay aayaddan kusoo ku dejiyey oo kaga hadlay qur-aankana uu og yahay alla in la akrinayo ilaa qiyaami saaca shubhada marka ama sheeko xiriirta ay sheegaan shiicada oo ah dadkani waa fiicnaayeen markii aayadaha ay soo degayeen laakiin markuu nebiga dhintay kabacdi bay khiyaano la imaadeen markaasay gaaloobeen aayadda waa diideysa aayaddaa diideyso waayo radia allaahu canhum waraduu canhu yaa la yihi ilaahay ridihiisa ma oga miyaa qofka waxuu noqon doono hadday xumaanayaan ilaahay waa ogyahay waa waa ogaalahay hadduu ogaadana sidaan ma u ammaanin qur-aan weligiis la akrinayo kuma ammaanin ta kale ilaahay dadkan sidaanu u ammaanay isaga ilaahay subxaana watacaala sidaanu u ammaanay baynamaa qoladan kale iyaguna shiicadu ay leeyihiin ay dhahayaan marka shacab xun ayaa nebi maxamed lagu salladay ay leeyihiin oo saaxiibo xunaa lagu salladay nifaaqaa ku badnaay waxaasay daldalaayeen waxaan la yidhaahdo alwasiya alilaahiya uu u bixiyey ee xaqiiqatan alwasiya shaydaaniya ah khumeyni uu u bixiyey dardaaran waayo la leeyahay waxa ku yaalla marka waxaa ku taallo shacabkiisa isaga uu maamulayey inuu ka kheyr badan yahay shacabkii nebi maxamed ee madiine joogi jira shacabkayga ka daacadnimo badan uu leeyahay shacabkii nebi maxamed marka alwasiya alilaahiya waxa uu ku magacaabo uu ku dhigay meeshaas xaqiiqana wasiya ilaahiya maahane wasiya shaydaaniya way waxaan qadiyadan aan ka hadlaynana qadiyad siyaasa ma aha oo dalal laba daloo isku kacsan iyo maahan inaan anagu ka hadlayno waxaan ka hadlayno waa qadiya diiniya way ninkii u qaadanaa asay jirtaa dowlad hebel iyo dowlad hebelaa isku kacsan dowlad hebel annaga wax nama tarto fulaana wax noo saa-as ah kuwaan hadday sidaan la yeeleen maxaan ka rabnaa annagana kuwaan maya xisaabtan saxaabadu iyo qur-aanku ma galo calaa yani calaa xisaabi addiin calaa xisaabi ddiin inaad yacni baatil aada daba gasho maslaxadaada maslaxaan fiirsana aad tiraahdo sax maaha cid ay wax u tarayaanna male nin abubakar iyo cumar iyo dadkii wanaagsanaa oo aan marka aan la noolayn maanta nin ciil u qabo adiga muxuu adigaan marka waxau kugu muxuu kugu danaynaa adiga m mii sheegi kartaa sababtoo adiga kuu walwaalayo maxay tahay abubakar iyo cumaroo ousan arkin wax dembiya aan ka gelin oo lacnadaa adiga maku walwaalaa marka waxa noocaas oo kalea marka siyaasadda dadka ka dhigaayo iyo waa lagu hungoobi maxaa hadda yani dhib waxaan ahayn iyo shiddo waxaan ahayn miyaa khumeyni kacaankiisa laga qaadayna wasiyadaas marka waxaan arki jiray dad badan oo tarjum koobiyeysanaayo qaadanayo wax weyn ka dhigaayo xarakaad is dad xarakaad islaamiya sheeganayo waxaa jiro dhahayo halkaasi dowla islaamiya ka dhalatay maasha allah kheyra la gaari nacam isagana marka wuxuu ku waday dadka balaayo iyo shar shartiisu meelaynan gaarin waa waa yar tahay ilaahay marka dadkan aayaddaanu ku ammaanay isaguna wuxuu wuxuu leeyahay munaafiqiin iyo waxaas iyo kufri iyo balaayo ayuu ku sheegaa shan meelahaasaa muslinka ah buu ku leeyahay dacayaadna maaha isagu meelihiisay ku dhigan tahay xataa mararka qaar wuxuu leeyahay rasuulullaahi moxamed sal ll ly slam ayagoo ka baqaayay waa sheegi lahay waa rasuulkiiba wuxuu leeyahay risaaladii wax kamid a ayuunanba gudanin cabsi darteed de ilaahayna wuxuu leeyahay wallahu yacsimuka min annaas yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas marka radia allahu canhum ilaahay waa ka raali noqday xaggooda waraduu canhu iyaguna alla waa ka raali noqdeen waacadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey oo u darbay jannaatin jannooyin tajrii ay soconayso taxtahaa quraada taxtahaa bay akhriyaan marka laga reeba ibnu kathiir ibnu kathiir baa isaga wuxuu akhriyey jannaatin tajrii min taxtihaa buu akhriyey musxafkii maka saxaabadu ay la qoray rasmi yani musxafka cuhmaaniga nuskadii maka taallayna min taxti haada waa ku taallay marka masaaxifu lmuslimiin min taxti haada waa ku taallay qaarkood marka min taxtihaana waa sax sax taxtaha alanhaaruna waa sax macnaahana wax isbedelsan ama isdabamarsan ma jiro sidaan oo kale marka xaraf saan min taxti haadaan oo kale iyo waladiina itakaduu masjidan diraara naafic meelo oo waawda ka taga uu leeyahay musxafkii madiina waawda ma lahayn aladiina itakaduu masjidan diraaran iyo saaricuu ilaa maqfirati min rabbikum iyo wahaakada marka tani marka wajhuladaa wax ku tacalluqa ma ahane masaaxifta farqi u dhexeeyayo yar oo mid walbaana marka tawaturaa lagu sugay mid walbaa tawaturaa lagu sugay khaalidiina xaala yihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waaraya abadan weligood dalika kaagaasi alfawzu liibaan waa alcadiimu weyn mar haddii ilaahay saan u ammaanay nebiguna waa reebay in la caayo asxaabta oo waxaa uu maqlay khaalid iyo xoogaa war waxaa isdhahay khaalid iyo cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaanna saabiqiintau ka mid ahaa khaalidna raggii gadaalka islaam u ahaa marka khaalid baa hadal cabdiraxmaan ku yidhi markaasuu nebigu sala ll slam yidhi laa tasubuu asxaabii war asxaabtayda ii dhaafa ha caynina asxaabtayda fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin haddou bixiyo buurta uxudoo dahab ah ma gaaraayo yani midkiin hadduu bixiyo buurta uxud oo dahab ah koombo nuskeed oo saxaabadeydu ay bixiyeen ma gaarayo waxba ha caynina marka daay mar kalena dad abubakar la murmaayo intuu arkay ayaa wuxuu yidhi wahal antum taariku lii saaxibi yani ma iiga teg miy yani idinku mi ma iiga tegaysaan saaxibkaygii abubakar ii dhaaf ii daayay faraha ka qaadan marka haddii saxaabada qaarkood nebigu saas ayaga dhexdooda uu saas iska yidhi qof aan saxaabi ahayn marka inuu saxaabada afka ku taago maxay noqonaya marka waa khudlaan ilahan ka magan galna qofka mu'minkeeda sunnada ay ku weyn tahayna saxaabada qalbigooda waa ku weyn yahay waa ku way ku weyn yihiin dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alcadiimu ee weyni badan wmiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli اlmadinati maraduu cala اnifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum wa minman duul xawlakum dhinacyadiina ah min alacraabi reebaadiyaha xaal ay kuwaa ka mid yihiin munaafiquuna weeyaan kuwa munaafiqiina waaye wa min ahli اlmadiinati reer madiinana qowmun ayaa ka mid ah qowmka oo maraduu ku madax adeegay cala annifaaqi nifaaqa korkiisa ku madax adeegoo joogteeyey munaafiqnimada kuwaas oo laa taclamuhum adiga aadan ogeyn naxnu annaga ayaa naclamuhum og sanucadibu waan cadaabi doonaa hum iyaga maratayni laba kol ayaan cadaabi doonaa uma markaa dabadeed yuraduuna waa la celinaa ilaa cadaabin cadaab intikaabaa loo celinaa cadaabka oo cadiimu cadiimin weynin badan ayb wa aakharuuna kuwo kale kuwa oo ictarafuu qirtay ictiraafay bidunuubihim dunuubtooda ictiraafay khaladuu waxay ku dheeheen kuwa ay ku dareen camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan iyo wa aakhara ku kale isku dheeheen isku dareen camalkaa oo sayi-an xun kaa kale oo sayi-an xun casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba inuu ka towbad aqbalo calayhim korkooda in allaha alla gafuurun ku dhaa dembi dhaafid badan way raxiimun naxariis badan wa miman xawlakum agagaarihiina kuwa ah wa miman duul xawlakum idinka dhinacyo gaararkiina ah min alacraabi reebaadiha xaal ay ka mid yihiin munaafiquuna ayaa ka mid ah wa miman duul xawlakum idinka dhinacyadiina min alacraabi reebaadiha xaal ay ka mid yihiin munaafiquuna weeyaan kuwa kuwaasi markaa yacnii kuwo nifaaq iyo la yimid iyo munaafiqiin ah dhinacyadiina kuwa reerba yani agagaarihiina oo reebaadiyaha ka mid ah kuwa agaarihiina degan oo reebaadiyaha ka mid ah munaafiquuna yani weeyaan kuwaasi kuwa markaa munaafiqiin ah oo uurka gaal gaalo ka ah wa min ahli lmadiinati reer madiinana qowmun baa ka mida qowmka oo maraduu cala anifaaqi nifaaqi ku madax taagay oo dul nagaaday macnaha sidaas waa si si kalena waxay tahay in laga la yidhaahdo labadaba lasoo qadaro mubtada loo soo qadaro wa miman xawlakum min alacraabi qowmun ayaa yani ka agaarihiina reebaadiya xaal ay ka mid yihiin waxaa ka mid a qowmun qolo qolada oo munaafiquun ah munaafiquunada marka sife iska noqoto waxaa kaloo bannaan munaafiquunada lafteeda in laga dhigto mubtada oo miman xawlakumna ay iska noqoto khabar muqadam wa min ahli lmadiinatina qowmun loo soo qadaray iyada lafteeda qowmka oo maraduu cala nifaaqi nifaaqa yani ku madax taagay oo nifaaqa dul nagaaday kuwa oo laa taclamuhum adiga aadan ogeyn oo naxnu anagaa naclamuhum og meeshan marka laa taclamuhum naxnu naclamuhum shubha waxaa jirto bacdinaas ay soo jiheeyaan oo sunnada ay kusoo jeediyaan oo ay leeyihiin mar haddii nebigiina la yihi laa taclamuhum ma taqaanid la yihi rasuulka sala alla l slam dadkiina ay ku dhex jireen axaadiidtan tirada badan waxa warinaya yaa og inay kuwaas yihiin yani dad baa waxay rabaan maalan sunno ma jirta inay dhahaan waxay marka uga dhiganayaan marmarsiyo ay leeyihiin mar hadday munaafiqiini ku dhex jirtay madiina rasuulkiina ma ogid la yidhi axaadiidtan la warinaya kuwaas munaafiqiinta oo laa taclamuhum naxnu naclamuhum ilaahay leeyahay inay yihiin yaa ka warqaba saa darteed marka waxay leeyiin laguma kalsoonaa karo taasaan marka wax yar rabaa inaan ka dhaho hadda ka horna waa kelmad yaraan hadda ka hor ka idhi halkanna maadaama ay mowdiceeda ay tahay oo aayadaha ay deliishadaan ay ka mid tahay laazim waxaa ah marka in yacni la la tilmaamo jawaabahaas ayb ta koowaad marka waxay tahay arrintaa iyaga nimankaa ay ku hadlayaan saxaabada iyo munaafiqiinta wax khaldi iyo isku daran kama dhexaynin saxaabada iyo munaafiqiintu ma isku dhex dardarnayn dad macnaa waxaan ujeedaa in saxaabi la aqoon waayo la yidhaahdo man ma naqaan munaafiqiin munaafiq inuu yahay hebel iyo inuunan ahayn iyo waxaa in la yidhaahdo ta koowaad waxaan leenahay marka hore saxaabi tacriifkiisa kaan hadda sheegayay waayo man laqiya nabiya sal ll l slam mu'minan bihi wamaata cala lislaam ereyga saxaabo markaan ka hadlayna kuwaasaan ujeednaa ee uma jeedno saaxib macnaheeda luqadda ama ka hadlayno waayo saaxib wuxuu noqon karaa qofka qofka la nool la mucaasarooday ay isla joogaan saaxib waa lagu waa waa la dhihi karaa saaxibkiisa waayo laakiin suxbada axaadiidtana ku tacalluqda xugun kale ee rasmiga ah waa middaas aan tacriifinayo waa inuu saxaabi saxaabi waa inuu nebiga la kulmay mu'min uu yahay kuna dhintay iimaanka munaafiq mu'min miya horta munaafiq mu'min maaha wa min annaasi man yaquulu aamana billahi bilyawmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin marka haddii marka saxaabi laga hadlaayo munaafiq meesha ma soo geli karo taas waa qodob amaa haddii luqatan la leeyahay saaxib luqatan qur-aankiiba ilaahay wuxuu yihi awalam yatafakaruu maa bisaaxibihim min jinna miyaynan fiirfiirinin saaxibkooda wax waaliya kuma sugna saaxibkooda nebigaa laga wadaa moogta ma waalna rasuulka sal l slam iyagiina waa waxaa laga hadlayana waa mushrikiintiia lala hadlay marka mushrikiintiibaa waxaa laleeay maa bisaaxibihim suxbadaasi marka ma waxaan u qaadanaynaa in sa- mu- mu- mushrikiintii saxaabo waayo in la leeyahay mal ma loo qaadanaa maya suxbadaas iyo saaxiibtinimada laga hadlaayo waa isla joogeen le waayo walidaalika hadduu qof yiraa anu ma aqaano waxaan wax werinaa mushrikiin inay ahaayeen iyo inay ahaayeen muslimiin ma ogi qofku inuu ma dhibo leanna saaxib kanba waa la yiri kanna waa la yiri mayaan leenahay saaxibku erey bixinta sharciga saaxib waxaa ku ah man laqiya nabiya sala lla l slam mu'minan bihi wamaata cala lislaam ayb taas iyada marka yacni saxaabigu marka tacriifkiisu saas markaan u ogaano munaafiq marka meeshii wuu ka baxayo saxaabi maa sababtoo iimaan baanba laga helin ayb taas waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay seen ku kala saari karnaa saxaabo iyo marka munaafiqiin saxaabi waa gartay waxa uu yahay laakiin saxaabigii iyo munaafiqii seen ku kala sooci karaan ku kala saari karaan waxayna yidhaahdeen marka waxaan leenahay marka waxa lagu kala saari kara waxay tahay marka ugu horeysa inaan ogaano horta munaafiqiintu dad tiro yaray ahaayeen kaanuu qilatan sababtoo inay yaraayeen oo mujtamaca ay tiro ahaan yaraayeen maxaana tusaaya inay dhaartaan maxaa ku qasbaya cudurdaar beena inay qadimaan waa dhaaranayaan dhaartooday gaashaan ka dhiganayaan waa cabsanayaan yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu anaa yufakuun ninkan marka baqdinta mar walba ay ku jirto oo baqdintii ay u keenayso inuu been ku dhaarto soo iskaga sa soo musli muslimiinta isaga sasabo oo aynan muslimiintii birtooda aysan gaarin taa horta waxay noo sheegaysaa mujtamaci madiina munaafiqiintu wax yar inay ahaayeen oo laga badnaayo ayaga waayo taa waxaa noo adilladaasaa noo tilmaamaysa ayb way ba ya- yaraayeen cabs taas waa mid ta labaad waxay tahay ma la aqoonsaday munaafiqiintii ma la yaqaanayo ma la aqoonsaday aayaad badan baa waxay tusayaan in munaafiqiintii la yaqaanayo ilaahay wuxuu leeyahay yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suurat tunabi'uhum bima fii quluubihim qul istahzi'uu ina allaha mukhrijun maa taxdaruun ilaahay baaba ballan qaaday waxa ay ka cabsanayeen inuu bannaanka keenayo kuwii nebiga wax ka sheeg sheegay waa kii waxyiga kasoo hormaray ayagoo cudur daaranaya nebiguna u lahaa biاllahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma waxay kula tahay marka dadkaa nebiga sidaa lahaa uu cudur uu cudur daaranayay aayadahaasna uu ku dul aqrinayay ma aqoonin miya rasuul waa yaqaanin leanna waaba cudur daaranayan aayadihiina waa ku aqrinaa rasuul sala allahu calayhi wasalam ayb waxaa kaloo ku tusaayo yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum lcaduw faxdarhumaa ilaahi ka digtoonaaw qof aan la aqoonin ma laga digtoonaa karaa marka ma laga digtoonaa karo laazim marka waa inay wax ay wax ku yaqaaneen mumin nebiga asxaabtiisa oo ay ugaga digtoonaanayeen taasna waa iyadana adil aayad kale waay intaana aayadaha waa ka badan yihiin ayb marka aayaddan laa taclamuhum naxnu naclamuhum maxay noqone macnaheedu waxay noqonee laa taclamuhum kuwaasoo laa taclamuhum adiga aadan u aqoonin bilyaqiini aadan u aqoonin laakiin dhanniga haalibka iyo calaamadahoodii waa ku taqaanaa calaamadaha iyo dhanniga haalibka in la isticmaalana saxay sharciga ku tahay saxaabada ayaga inay yaqaaneen munaafiqiinta qaarkood ay gara la garan kara waxaa ku tusaa ibnu mascuud hadalkiisii uu yidhi wamaa yatakhallafu canhaa jamaacada ma ka haraynin ilaa munaafiqun qof munaafiqa macluumu nifaaqi oo nifaaqiisa la ogyahay marka dadkii jamaacada aan imaan jirin ee ka hari jiray ee la yaqaanayo ibnu mascuud tilmaamayo dad hebel iyo hebel la dhihi karay ahaayeen dabcan taasna iyagoo awalba yaraay ayaa haddana calaamadahan lagu aqoonsan jiray oo lagu yaqaanay kacb bnu malik isagana waa kii yidhi markii uu dagaalka ka haray tabuuk fa tuftu fiihim markaan suuqa wareegoon dadka ku dul wareego kaana yuxsinunii waxaa imurujin jiray annii laa araa inaanan arkaynin ilaa rajulan qof maqmuusan cala nifaaqi nifaaqa la tiimbiyey ow rajulan miman cadara allaahu ama nin ilaahay dadka uu cudur daaray oo ducafadii wixii la midka ah marka fiiri markuu magaalada usoo baxo isaga nin mu'minuu ahaa dabcan laakiin markaasaa dagaalkaasuu nebiga uga haray dembi buu ku dhacay markaan magaalada usoo baxo cidaan ku daydo oo aan wanaag ku aqaano ma arkaynin buu yidhi ilaa waxaan arkayay nin nifaaqa dhex muquurtay oo la yaqaano iyo mid ilaahay dadka uu cudur daaray marka markuu magaalada soo wareegayo waa yaqaanaa munaafiqiintiina kuwo badanoo maga kuwa magaalada joogay buu garanayay isaga waayo haddii kale hadalkan macno ma ma yeesheen ayb tanna marka waxay kutusay saxaabadu inay yaqaaneen waqaa-ic dhacdooyinaa dhici jiray ta kale dhacdooyinku markay dhacaan munaafiqiintiio hadlayaana la arkaa zayd ibnu arqam waatou arkay cabdullahi ibnu ubay markuu yidhi lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alacazu minha aladalla waa kii zayd nebiga usoo sheegay cabdullahi ibnu ubayna waa kii ka dhaartay ma dhihi aayadahan markaas ay soo degeen sidaasay marka ay ay ay u garanayeen xaaladaha mar walba la maraayana munaafiqa iyo mu'minka waa kala saarayeen mar walba maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aطayib wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algaybi ilahay dhahay marka meesha waxaan ka ogaanaynaa ilaahay inuu ka ballan qaaday inuu soo bixinayo munaafiqiinta waxa ay ka cabsanayaan camal xumadooda suuraddan marka suurat lfaadixa waa tii la yidhi aaway dadkay fadeexeynaysa ma la yaqaan miya kuwaan waminhum waminhum waminhum ay leedahay dad adduunyada aan ku lahayn wujuud miyaana ma aha waa dad la yaqaani ile hadal ay dhaheena ilaahay tilmaama ayagii yirina waa la ogyahay waa la yaqaana haddii la yaqaan maxaa loo layn waayo haddaa dhahda mas'alo kale waay taas waa kii nabigii yihi sala alla ly slam waxaan diidayaa marka inay dadka ku sheekaystaan ina moxamedan yaqtulu asxaabahu leanna kuwaasaa u maleeyaan asxaabta nebigaa lagu tirinaa ma ogtahay laakiin ma ahan xaqiiqatan dadka kalaa u maleeyo midda saddexaad waxay tahay munaafiqiintu axaadiid ma wariyeen horta ayag dad cilmi leh oo axaadiid wariyo ile waxaa shakiga la gelinaya waa axaadiidta soo maha horta rasuulka cilmi ma ka wari jireen munaafiqiinta waa meesha in la rabo in la ogaado muhim ay tahay munaafiqiintu waxa nebigu sheegayo sheeka bereleey u haysteen inay wax wariyaan oo nebi wax ka wariyaan oy qiimeeyaan iskaba dhaafe waxay u haysteen sheeko xariir waa ka ilaahay suuratu moxamedna ku sheegayo xataa idaa kharajuu min cindika qaaluu liladiina uutuu lcilma maadaa qaala aanifan munaafiqiintu goobaha nebigu cilmiga ku sheegayo niyad ay ku fadhiyaan maba qabinba markii nebigu uu hadlo ee lasoo baxo bay waxay leeyihiin goordhoweyd muxuu sheegayay qaaluu liladiina uutuu lcilma maada qaala ani asxaabtay weydiinayaan oy dhahayaan muxuu sheegayay mar dhow maxamed muxuu lahaay nin ay meeshaa u marayso nin cilmi yaqaan maba ahanba axaadiidtuna waxa ku jira waa cilmi cilmi way waayo dahaaray ka hadlaysaa salaaday ka hadlaysa zakawa zakaaday ka hadlaysa soon xaj mucaamalaad jinaayaad jihaad wax badanay axaadiidtu ka warramayaan munaafiqiin cilmi maba le ayb majaalista nebigana maba warka rasuulkana war qiimi agtooda maba ka lahayn say u warinayaan marka axaadiid saa darteed lama haayo munaafiqiin axaadiid warisa idinku ma arag ah maxaa loo arki waayo cabdullaahi ibnu ubay axaadiid warinayo maxaa loo arki waayo mucatib wuxuu warinaayo maxaa loo arki waaye ninkii aljad ibnu qays soo warinayo maxaa loo arki waaye xataa kuwaan axaadiidta neceb ayaga maxay isugu dayi waayeen inay wax soo qorqoraan oo ay u saariyaan ayaga waayo wax wujuud leh ma noqonayo hadday hadda bukhaari kusoo dhex daraan cabdullaahi bin ubay xadiid uu wariye ay dhahaan waa la fahmaa waana la ogyahay waxa bukhaariga ku jiro waa la yaqaan hal xadiid laguma deri karo bukhaariga ayb qofkaan aqoonin isaga waxaa laga yaabaa inuusa fahmaynin ayb taas marka waa mas'alo waayo naam ayb ta kale saxaabadu marka ay axaadiidta warinayeen saxaabigan markuu warinayo axaadiidta saxaabadii kale waa joogaan hadduu munaafiq yahay saxaabadii kale war ninkaan iska ilaalay munaafiqu ahay dheh muqadamada muslimka waxa ku yaalo oo sida axaadiidka loo xifdiyay loo ilaaliyana mar badanna waa ka hadalnay waana waana la yaqaanaa macruuf ugu dambeyn marka middaan marka su-aal ayaga ku socoto waay dadka noocaan oo kale u hadlo su-aasha ku socoto waxay tahay arrintan iyo shubhadan xadiidka nebiga may ku kooban tahay mase qur-aankana waa soo gela su-aashaasaan weydiineynaa iyaga marka arrintaani ma waxay ku kooban tahay axaadiidta bis mase qur-aanka laftiisa waa soo gela waayo haddaad tiraahdid axaadiidtan anigu ma ogi waxa wariyey munaafiq ahaa iyo inuunan ahayn waayo dadkan waa isku dhex jireen haddaad tiraahdid qur-aanka dadka wariyey ile qur-aanku annaga annagana laguma soo dejinin isagoo waxaan aragnay musxaf ku qoran macallin oo dhigaayo qur-aankiina marka yacni labada gerbad ee musxafka waxaa ku dhex jiraa qur-aanka kalaamullaahi ah qur-aankan bal adigu sheeg sanadkiisa la imaam adoon saxaabi marin hal qof oon saxaabi gaarin qur-aankan ha sheego inuu inuu yani ha u suuro galo waa kaas ma u suuro gelahayn waayo qur-aanka saxaabadaa nebiga kasoo baratay saxaabadii baa taabiciintay bareen ilaa yowmina haadaa saasaa dadka loo baraa haddaad tiraa marka waxaan anu ma kala aqaano waxa axaadiidta warinayo ee qur-aanka laftiisa cidda warisay ma la kala yaqaanaa imaanaysa laakiin ujeedkoodu ayagu qur-aan iyo xadiid labadaba ma rabaane hadda laakiin qur-aanka dibay u dhiganayaan xadiidka waayo waxa ay marka ay kala daba wareegayaan yacni waxa afkaaraha wasakhaysan oo ayaga m ku jira xadiidkay kala daba wareegayaan qur-aankana marka xisaab gadaal u taal waayo hadday dadka tan ka dhaadhiciyaan qur-aankana waa ka reebayaan laakiin hey haata hey haata taas shubuhaadkan dadka keenana waxaa la yaab le laa shan iyagana iyaga laftooda munaafiqiin waay leanna qof diintii iyo sunnadii nebiga inkiraayo ama ka daba wareegayo waa nin oo islaamaan ahayn afka ka dhahayo waxay munaafiqiintu hayaa iyaga laftooda marka dad ahlu cilmiya ma aha dad cilmi ka warqaba ama dhegaysta ma aha waxa fik fikradahan qora haddaa u fiirsato dad cilmi lagu yaqaanana maaha dad cilmi akhriyana maaha dad cilmi bartayna maaha dad marka waxay u badan yihiin waxay ka hadlayaan xataa aan ogaal u lahayn marka calaa kullin saxaabada iyo munaafiqiintu marnaba ma isku dhex darmayaan dhinacyadaas ay marka laga feeriya laa taclamuhum naxnu naclamuhum taana macnaheeda salafka qaar kamida ay ku macneeyeen waxay tahay waxa ay mudan doonaan aakhirada adiga ma jasmi kartid oo annagaa og qataada wuxuu yidhi famaa baalu aqwaamin dad sha'nigoodu muxuu yahay yatakalafuuna cala annaasi dadka isku kallifayaan yaquuluuna waxay dhahayaan fulaanun fi ljanna wa fulaanun fi nnaar dhahayo faidaa sa'alta axadahum midkood haddaad weydiisid can nafsihi nafsadiisa qaala wuxuu dhahayaa laa adri war adugu janno maa gelay ma ogi ayuu ku dhahaya dadna waa xukumaa marka jannay gelaya naaray gelayan buu dhahaya lacamrii buu yidhi marka la anta binafsika aclamu minka biacmaali nnaas naftaadaad uga dhowdood ka taqaanaa dadka kale acmaashooda ila naftaadaad waa og tahay bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira walow takalafta shay-an haddaad shay isku kalifto maa takalafahu nabiyun walaqad takalafta waxaad isku kaliftay shay-an shay maa takalafahu nabiyu nebi uusa isku kalifin qaala nuuxun nuux wuxuu yidhi wamaa cilmii bimaa kanuu yacmaluun maxaa cilmiga maxaan ogahay waxay samaynayeen wamaa ana calaykum bixafiid anu maahi mid idin dhowrayo idin ilaalinayo allah idin ilaalinayo wxdina fii kulli sagiiratin wakabiiratin ilaahay baa og aada samaynaysaan waqaala tacaala limuxamedin sala allahu calayhi wasalam allana nebi moxamed wuxuu ku yidhi laa taclamuhum naxnu naclamuhum marka laa taclamuhum naxnu naclamuhum dadka cadaabka iyo jannada inay toobad keeni doonaan iyo inaynan toobad keenin waxaas ma ogid adiga ilaahay unbaa garanaya sidaasna marka macnahana waa jiraa cabdurazaaq iyo ibnulmundir tafsiirkiisuu ku wariyay cabdurazaaq sidoo kale tafsiirkiisa ibn abi xaatimna fii tafsiirihi ayuu aharkan oo kusoo saaray naxnu annagaa naclamuhum ogsa nucadibuhum aan cadaabi doonaa maratayn laba jeer baan cadaabi doonaa labada jeer waxay tahay adduunyada waa ku fadeexaynaynaa aakhiradana waa cadaabaynaa ayb alfadixatu fi اdunyaa aw ilqatlu uma cadaabu lqabri waxaa kaloo la yihi biljuuci waalqatli adugu marka labada mar waa adduunkiina waa lagu ciqaabaya waa fadeexaysan yihiin marka nin fadeexaysan waa la yaqaanaa dabcan uma yuraduuna waa la celinayaa ilaa cadaabin cadaab intikaa baa loo celinaya cadaabku cadiimin weynin badan waaakharuuna wa minhum aakharuuna waa la dhihi karaa kuwo kale iyaga kamid ama waaakharuuna kuwo kale kuwa oo ictarafuu ictiraafay bidunuubihim dunuubtooda qirtay oo ictiraafay marka aakharuuna inaad ku cadafto munaafiquunadii soo hormartay oo yeeli kartaa ama inaad tiraa waaakharuuna kuwo kale kuwaasoo ictarafuu ictiraafay bidunuubihim dunuubtooda ayb khalauu khabar waa uga dhigi kartaa khalauu waxay isku dareen camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan iyo waaaakhara ku kale oo sayi-an ama inaad tiraa waaakharuuna kuwo kale kuwaasoo ictarafuu qirtay bidunuubihim dunuubtooda qirtay kuwa oo khaladuu dhe isku daray camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan iyo waaaakhara ku camalan camal camalka oo aakhara kale kaasoo sayi-an xun casallaahu khabar a uga dhigta oo yeeli karta casallaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yatuuba inuu kuwaa ka toobad aqbalo calayhim korkooda maadaama xumaantoodii ay qirteen kana qoomamaysan yihiin in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam calaa nabiyina